halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah bisha juun ee sanadka kana waa labo afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacaddeenna duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno abaaraha soo noqnoqda iyo sida ay dadkii hore uga gaashaaman jireen abaartan soo noqnoqonaysa de horta wax bili-aadni maarayn karo maaha laakiin waayadii hore iyo hadda differentiga ama farqiga u dhexeeya waxa weeye waayadii hore dadku intan way ka yaraayeen dhulka daaq baa meela ku hari jiray meelahaasaa ma garanaysaa lagu baxsan jiray
ciyaarihii kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey aqbalaadda codsiga rasmiga ah ee dowladda soomaaliya ay ku doonaysay ka mid noqoshada dalladda bulshada bariga afrika ee e a c sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxda e a c ayaa aqbalay warbixinta codsiga soomaaliya madaxweynaha ayaa ugu hambaliyey shacabka iyo dowladda soomaaliya ansixinta codsigooda ee ku aadan kubiiradda e a c sida lagu tilmaamay bayaan ka soo baxay villa soomaaliya waxaana uu tilmaamay in arrinkan uu yahay tallaabo wanaagsan oo ka tarjumaysa horusocodka dowladnimada soomaaliya iyo kamira dhalinta qorshayaasha qaran ee ku aadan soo celinta doorka dalka ee uu ku lahaa gobolka iyo guud ahaan bariga afrika madaxweynaha ayaa dul istaagay faa'iidooyinka laga dhexli karo ka mid noqoshada bulshada bariga afrika waxaana uu sheegay in hadda ay dowladda bilowday wadaxaajoodyada danwadaaga labada dhinac iyo qeybaha la yska kaashanayo si uu isugu dheelitirnaado wax wada qabsiga madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay wariyaasha u sheegay inuu caafimaad qabo kadib markii uu shalay ku turaanturooday kadibna uu ku kufay masraxa uu salaan uga gudoomayey arday ka qalinjabinaysay akademiyadda ciidanka cirka maraykanka ee magaalada colorado springs ee gobolka colorado biden ayaa rabay inuu masraxa ka dego dibna ugu laabto kursigiisa markii uu kufayey markiiba waxaa hilmiyey oo ka caawiyey inuu istaago qaar ka mida ilaaladiisa iyo sarkaal ka tirsan ciidanka cirka marwaryaasha la hadlayay waxyar kadib markii uu dib ugu laabtay magaalada washington d c ayuu biden sheegay inay kufisay boorso madow oo taallay qayb ka mid ah masraxa uu ku qaabilayay ardaydii qalinjibinaysay dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa marti noogu ah toddobaadkani dhaktar maxamed cabdi cawl oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka sool dhakhtarka ayaa in badan waxa uu ka shaqeeyay tuulooyinka gobolka sool oo ku yaala barnaamijkan ayaa xidhiir la leh saamaynta abaaraha ee deegaanadaa soomaalida ay ku yeelatay iyo waxyaabihii waayihii hore ay dadku ay ka gaashaaman jireen iyo hadda siday saamaynta ugu yeelatay barnaamijkan oo aynu ku eegi doonno nuglaanshaha abaaraha iyo sida dadka reermiiga ay haatan ay uga gaashaantaan iyo dhibaatooyinka la xidhiidha ugu horeyn maxamed ayaa faahfaahin doona waxyaabaha la xidhiidha dhanka abaaraha iyo saamaynta dadka reer guuraaga guud ahaan deegaanada soomaalida ay ku yeelatay marka laga hadlayo dadku xoolo dhaqatada gaar ahaan dadka degan tuulooyinka iyo kuwa miyiga ku noolintaba
ilaahay baa horta mahad iska leh ilahay horta waxaynu ka baryaynaa abaar xun baa ina haysay in ilaahay abaarta inaga jebiyo alxamdulilaahi muddo ayaan ka shaqaynaya hadeer tuulooyinka galbeedka u badan wasaaradda caafimaadkana waanu shaqeeyaa xogagaal badanna waanu ahay nigo abaaraa jira dadka iyo dunyaduba hadeer way jilicsan yihiin waxaa la odhan karaa abaartan soo noqnoqonaysa de horta wax bili-aadni maarayn karo maaha laakiin waa iyadii hore iyo hadda differentiga ama farqiga u dhexeeya waxa weeye waa iyadii hore dadku intan way ka yaraayeen dhulka daaq baa meela ku hari jiray meelahaasa ma garanaysaa lagu baxsan jiray hadda waxa weye dhulkii waa oolimaad haddii meel roob ka do-o beriga hore awr baa lagu guuri jiray oo muddaa lasii socinta lasii socdaa daaqu soo bixi jiray waxa weeyaan haddeerta markiiba gaadhi baa la qabsanayaa oo roobkii oo laba saacadood degan baa reerkiina degaya biyihiina booyad baa ka soo qaadaysa oo macnaa meel magaalada u soo qaadaysa biyihiina waa laga soo qaadaya oo booyada ka soo qaadaya rayskiina isagoo cusub baa lagu daaqayaa oo macnaa ma garanaysaa dhulkii marka haddeerto meel ugbaad ah oo baxaysaa ma jirto dhulkii waa oolimaad oo meel waliba waa deegaan deegaanka magaalada dhulkii la mid noqday saa laa jilayaaba haddii roobku haddeer uu seejiyo aanay u yeelanayn wax kayda aanay u yeelanayn saa laa jila dadkii waxaa ku imanaya reermiyiga ahaa marka ugu horeeya markii xoolihii daaq markay beelaan saddex masalo saddex ciladood oo waaweyn baa imanaya marka ugu horeeya waxaa meesha yaraanaya biyihii oo xoolihii awar aroori jiray ee xoogga lahaa in guriga lagu waraabiyay noqonaysaa marka labaad waxa weeyaan dadkii nafaqo iyo caana ka heli maayaanoo dadkiina nafaqola'aan baa ku dhacaysa xoolihiina nafaqola'aan baa ku dhacaysa qarashkii yaraaya ay heli jireen neefkooda daabaxa ay ku magaranaysaa dee raashinkooda ay siisan jireenna waxay u qabanayaan cunto ay xoolihii siiyaan biyo ay guriga ugu dhaamiyaan oo magaranaysaa qarbid iyo baca iyo waxbaa dadku aastaan bay u qaybinayaan oo neefkii daabaxa ee dee hilibkale ay laga iibsan jirayna dee isaga laftiisu wuu yaraanayaa aadaad buuna markaa caqabada badan oo ay abaartu keento baa jira hadda miyiga waan tagtagaa aad bay nafaqola'aantu u badan tahay xoolaha iyo dadkaba waayo xoolihii meel dheeruma aroori karaan meeshii dhoweydna daaq ma laha saa laajiliga dadka iyo xooluhuba hadeerto nafaqola'aan fara badan baa jirta gurmad bay u baahan yihiin ilaahayna waxaynu uga baryaynaa in ilaahay roob degdega ina siiyo insha allah waxyaabaha laga hadlayo waxaa ka mid a beriga hore waxaa dhici jirta in meel biyuhu ay ku yaryihiin baadku uu ku badan yahay bal ka waran arrimahaas oo kale marka laga hadlaya dhanka daaqa oo meel ay daaq leedahay laakiin ay xooluhu aysan biyo ka helaynin hadda maxaa isbedelena horta hadeerto dadku de gaadiid baynu leenaho booyadaynu leenahay oo meel kasta biyaha waa la geeyaa laakiin waxaaba yarba hadeerto meel cawsku ku hadhayaa way yar tahay oo dadkiibaa badanoo oolimaad dhulkii way iska oolimaad hadda barigan oo kale geelashawaata la sii daayay xaggan banka iyo wixii xaggaasa loo sii daayay adhiyihii dee ma gaari karaan oo halkaasoo kale ma gaari karaan ninku deegaankiisii uu la qabsadee bakhaarku wax ka amaahanayay iyo ninku odhanaya neefka daabaxa ii qaad iyo uu ka helaya kama fogaanayaan xoolaa kama fogaanayaan dadkuna sidiisaba hadeerto dee sidii waayadii hore laysuma dhex galo oo waad ogta caqabada iska jirjiro dadku waa sidii waayadii hore inkastoy reermiyigu weli fiican yihiin oo daaqa iyo biyuhu ay ka dhexeeyaan haddana weli colaado iyo waxbaa saameeyo oo aad laysuma dhex galo markaa reeruhu hadeerto badanaaba ma guurguuraan laakiin geelashoo kale iyo dhul fogfog waa loo sii daayaa laakiin reero sidii nobirti oo kale hadday dhacdo waa la guuraa doctor waxyaabaha jira waxaa ka mid a waxaa la odhan jiray halkaasaa lagu baxsadaa xilliga jiilaalka iyo abaarta dadkuna ay u guuri jireen oo ay halkaa deganaan jireen bal ka war taa waxaa weeyaan adeer hadir way yar tahay waayo deegaamayntiba deegaamaynta bilaa sharcigaabaa badatay dhulkii xooluhu daaqi jireen meesha ugu yar kaaman baa la dhigay bacaa laga qoday oo iska ceel lagu soo aroorayo dhulka badankiisiina tuulooyin baaba laga dhigay oo dhulkii hadeerto falilaahi alxamdu dadka deegaamayntaa fara badan marka hadeer anugu ma waxaan odhan karaa meel la odhanaya halkaasaa caws ku hadhaayo ama halkaasaa oo lagu baxsanaya oo dadku hadeer u guuraan inay yar tahay meeshii walba waa la degayaa baraago iyo baco lagu aasiya waxbaa laga sameeya dhulka hadeerto oo limaad buu u badan yahay soomaaliduna waxaad moodaa hadeer badankeedu inay degaysaba oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay nagu soo badanayaan sidee bay ula tacaali jireen marka abaaruhu ay ku kacaan oo ay xoolaha daaq iyo biyo ay u raadinayaan oo kale siday u maarin jireen nolosha waxay ahayd laba qaybood bay ahayd wax la yidhaaho reeraha iyo geel geel isagu de gorgor buu ahaayoo meel fog buu aadi jiray laakiin had iyo gooraale marka abaara dhacaan reeraha reeruhu meel ay daaq ka helaan dadkana loogu dhaamiyo dee dhaan saddex habeen afar habeen guurayn jiray baa jiray dhul cawska ku hadho aan oo limaad ahayn baa jiri jiray oo lagu baxsan jiray laakiin haddeer ma jiro dhulkii waaba degaan meel walba waa la degaameeyahay
ragga xoolo dhaqatada maxay ee hadda jooga iyo kuwii hore dhanka baxsiga iyo dhaqaalaynta xoolaha iyo xilliga jiilaalgalka maxay ku kala duwanaayeen marka dhaqashada xoolaha laga hadlayo wax badan bay arrintaa ku kala duwanaayeen raggii hore rag xoolaha ku taxalluqa oo cuna oo adkaysta oo gaajo u adkaysta oo hargaha iyo saamaha u dubta bay ahaayeen dadkan hadeer joogaa waxay cunaan waa bariis iyo baasto iyo qaad waa dad balwad leh meel kaam iyo mirsigaare iyo qaad iyo meel laga helayo ba hadeer dadka u badanya ka geelawada iyo ka guriga joogaaba balwad bay leeyihiin dadkii meel aan tuulo ahayn tuulooyinka kama fogaan karaan laakiin xooluhuna muddo dheer bay qadi jireen dacaws bay haysteen dhul noolo ugbaadaho aan hore loo daaqin baa la geyn jiray xooluhu geeloo bil qadaan garanaya anigu aanu ka soo orno heegaa la soonihiiso caynaba laga waraabiyaan garanaya marka maanta waxa weeyaan xoolihiina daaq ma haysta raggiina dee rag balwadlow noqdo rag adkaysan karaya ama socon karayaaba ma jiraanba maxaa deegaanka iska bedelay maadaama aad khabiir tahay muddo badan aad dadka xoolo dhaqatada aqoon fiican u leedahay aad ka dhex shaqaynaysay dhanka bal iga war marka ugu horeeya anugu berigii hore si aan arki jiray roobabku sidan way ka badnaan horta roobabku way yaraadeen ta kale waxa weye dadkii wuu batay oo dhulkii wuxuu noqday dhul deegaan ahoo aan lagaba guurayn oo qaniin iyo shilin iyo aan laga waayeyn bay noqdeen dhul ugbaadahoo maanta lagu baxsanayo leeyahay xoolahaasi dhulkaasaa ugbaadahe sanadka aan aan laba sano la daaqin ama cawis dumaaya le oo hadeer meel lagumaba sheega maba jiraanba hadeerto saa la ajligeed dhulkeennu hadeer waa xaaluf ta kale dadkii markay bateen dhirta si xun baa loo gooyaa si xun baa loo gooyaa soomaalidu dhirta uma tudho noloshuna inay dhirta tahay maba yaqaaninba dhirtii waa la sarraafay waa la gooyaa tuulooyin baa laga dhisaa kaama baa laga dhisaa maanta xere laga odeeca waa laga guurayaa haddii la doono ciyaallaa dab sudhay marka dhirtiina waa la gooyaa haddeenkeeda leeyahay macnaha dhulkiina waa oolimaad oo dhul ogbaadihi maanta ma jiro falilah alxamdu waxyaabaha laga hadlaya doctor waxaa ka mid ah kow ah yaraanta colaaduhu aad bay u yaraayeen sidaad sheegtay dadkuna way isu hayaami jireen maxay ka yarayn jirtay abaarta markaasi jirta maadaama dadka reer guuraagu ahaayeen kuwo meelo fogfog ka soo hayaama oo deegaanba deegaan uga gudba bal ka war taas waa jirtay berigii hore dadku waxay ahaayeen dad xidid iyo reer abti isu ah oo isdhexgalo bulshada soomaalidu waxay bulshada isdhex gasha oo xidid isku ah oo la istixgeliyo oo matalan marka iminka gobolka sanaag oo kaleeto loo guuro waxaa loogu jiri jiray gabdho la qabo iyo rag gabdhihii qaba rag abti loo yahay maanta dadkii waa eedanuug waa qaraabo goys qaraabo ma leh deegaan deegaan u gelayaa ma jiro weliba mararka ay colaaduhu dee ifaadadu taagan tahay taasina sabab weyn bay u tahay inaan reero badan oo baxsan kari lahaa meel kale ku baxsan kari lahaa inaanay guurin oo aanay ku dhiiran waxyaalaha sababta u ah maanta inay abaaruhu saamayn inagu yeeshaan bay ka mid tahay waxaa ka mid ah xidhmaysiga iyo in deegaanada xooluhu ay daaqi jireen loo bedelay goobo ganacsiya oo cawska la xidho bal ka waran dhibaatadaasi abaaraha qayb intee leeg bay ka qaadatay iyo saamaynta ay ku keentay dadka xoolodhaqatada ah ee xoolaha miyiga ku dhaqda bal nooga war falilah alxamdu horta inagu gobolkeenna gobolkan soolaynu maanta joogno xirmooyinkaasi kuma badna adigu meelo dhifdhifoo beere iyo wax laga sameeyey way jiraan laakiin dadyowga deriskeenna togdhor iyo nugaal labadaba labadaa gobolba dee ceergaaban iyadu waaba dee dhul iska kale leeyahay labadaa gobolla meel allaale meeshii caws leebiya qabatin leh ee caws ka baxo waa xidhmo dad baa iskale dhibaato fara badan fara badan fara badanna waa lagala kulmaa marka loo guuro haddii looba guuraba ay dhacdaba waa lagala kulmaa caqabad weyn oo jirta weeye arrintaasi
waxyaabahaad soo dhan karta waa muhiim xilliga abaaraha oo kale oo aad ku soo jeedinayso tal ahaan iyo waxaad leedahay waa idiin muuqdaan ka aqoon-yahan ahaan sidii looga badbaadi lahaa dhibaatooyinkan dadku ay gacanta qaarkood ku samaystaan deegaamaynta la xidhiidha bal nooga war marka ugu horeysa waxaan anigu kolley tala ahaan ku soo jeedin lahaa ama aan filayaa inay caqabadaha wax ka qaban lahayd in deegaamaynta cusub la joojiyo in dadka dhirta laga wacyigeliyo in roobku meesha uu helo dhulka ay de dadku qaybiyaan wixii maamulunbaa qaybin karaa dhulla ma garanaysaa inta barwaaqada la daaqo dhulna xilliga jilaal hadda oo kale oo ma garanaysaa roobku raagay ama uu roobku dii waayo dhul lagu baxsadaa ay jiraan saasaa fiicnaan lahayd laakiin waa wax u baahan caqabadeen iyo dhirta oo goynta laga daayo soomaalidu aad waxay ugu xuntahay dhirtii milacmicnaa loo goynayaa haddii dhirta la gooyana waxba inoo hagaagama laakiin dadkeennu mid bay ku fiicanya cawskana ma guraan xidhmooyinkuna innaga waa inugu yartay falilaahi alxamdu adoo aad iyo aad u mahadsan dhegeystayaal waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanood oo aynu ku eegayno saamaynta abaaraha ay ku yeelato guud ahaan deegaanada soomaalida iyo siday dadka uga gaashaantaan waxyaabaha dugsoore laga hadla waxaa ka mid a dhanka xoolo dhaqatada hadda iyo kuwii hore inay ku kala duwan yihiin ilaalinta deegaanka iyo shuruucda u taalla bal ka waran markay abaari dhacdo oo meel laga hayaamo ama deegaan abaartu ay ku badantahy deegaan kale la aado sideebay dadku dadka u soo dhoweyn jireen qaabka ay ula macaamili jireen oo kale iyo ilaalinta bal nooga war soomaalidu horta sideedaba waa dad nasabah oo aada u duwacan oo matalan anigu marar badan waxaan joogay iyadoo soo guurta anigu nagu soo guurtay iyo marar badan oo dadkeenu ay guureen oo meel kale deegaan kale oo dee aan markaa deganaynba ay tageen soomaalidu xaggaa way ku fiican tahay soo dhoweynta way ku fiican tahay inkastoo qaraabada haddeer iska yaarato reer walba si isku magaranaysaa waxaan ku talin lahaa in la soo curiyo guurkii shisheeyaha ee gabadhu ay ninkuu seediyaal wiilkuna abtiyaaliyan jiray wax badan bay ka tari jirtay xoolaha ku baxsan jiray dadka ku baxsan jiray qaraabadaasaa wax ku tari jirtay iyaguna markay kuu soo baahdaan marka halkan oo kale laga caydhoobo tog dheer oo kale ay baxsaysan tahay hadhow dadku dadkii qaraabadooda ahaa bay waxu doonan jireenoo xoolo nool la soo siin jirayoo wax badan isdhexgalka bulshadu wax badan bay arrintaasi tari jirtay dadkuna sidiisaba waa dad nasab oo aad u duumacan soomaalidu waxana istara markaa waxaan odhan lahaa ha la soo celiya qaraabadii iyo guurkii deegaanada kale ha la soo celiya insha allahu tacaala waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid a dhanka biyola'aanta sidaad sheegtay oo abaaraha iyaguna qayb weyn kaa ceelasha oo haddaayoo kala yaraada bal ka waran saamaynta biyola'aanta oo kale ay ku leedahay iyo dhibaatooyinka ay keeni karto oo kale biyola'aantu dee waad og tahay oo jacalnaa kulla shayin xayan milmaa ilaahay wuxuu yidhi shay kasta noloshiisa biyaanu ka dhignay biyo hadday yaraadaan nolol badan baa la waayayaa oo meesha ka baxday maanta horta runtii dadaal badan waa la sameeyo riigag badan iyo dhul waa laga qoday laakiin riiggii la qoda iyo meeshii magaranaysaa ceel laga dhiga ama meeshii berked laga dhigaaba degaankii cawsku ku hari jiray xooluhu ku baxsan jireen unbay soo xumaanaysaa laakiin weli biyo yaraantii way jirtaa mana dhowaa noloshuna waa un biyo insha allahu tacaala
aad iyo aad adoo mahadsan maxamed maxaad ku garaadsatay adigu waayahaaga intaad u soo joogtay marka laga hadlayo guud ahaan deegaanada intaad aragtay iyo inta lagaaga sheekeeyey waxaan u soo joogay anigu geela oo bilqada anigu maxamed ahaan geel oo bilqada oo annagu koryaanu geela wadno bishaana aanan annagu biyo arag maalintaa geelu ceelka uu ka cabeeye mooyaane laakiin dad iyo dunyaba wax nool bay ahaayeenoo dee daaq baa la haystay oo dhul aan degsiimooyin ahayn oo ceelal ahayn oo xooluhu ku baxsadaan oo fogfog oo ay geelu shan habeen iyo saddex habeen iyo soo jalaqleeyo baa magaranaysaa jiri jira xooluhu ay ku baxsadaan awr dhaansadaan aan booyadi jirin oo gaari jirin oo labadii shantii sano lixdii sano mar la yidhaaho gaari siisowe ama ama sabaaxa sabaax waaba dembeeye siisow iyo afdheere iyo baabuur loodhan jiray dhowr foosta la saaro dee dunidu imka tadawur bay samaysay way isbedelsaa baraagihi way bateen hadday bateenna daaqi wuu sii yaraaday mar walba wuu sii yaraaday hadda maanta ma jiro ee neef geela oo labaatan cashro ama bil qadaya maxaa iska bedelay xoolaha iyo xoolaha hadda jooga Ah, cuntadii ay cuni jireen baa yaraatay dabeedna ma- xoolihii ma qadi karaan intaa ma qadi karaan ma qadi karaan dadkiina afar iyo labaatan saac hadeer maba lugayn karaba Een, xooluhuna maba qadi karaanba shan casho ka badan geelu ma qado hadeerta meelu joogaba geela ugu badan ugu badan lix casho qadaa hawd iyo nugaal haddaad tegtid nulba waana waxa weeyaan sadkii baa yaraaday xooli cuni jireenoo dhulkiibaa dee degaan noqday oo wuxuu ku qadi jiraa waldacaws cawskuu ku qadi jiray bil buu ku qadi jiray bil iyo shan cashuu ku qadi jiray manu tebi jirin gelinka horena wuu daaqi jiray gelinka dambena fiidkiina waa la miri jiray dabeedna dadkii hore dadkii hore deegaanka ma ilaalin jireen si een looga ilaaliyo nabaadguurka iyo in abaaruhu ay dhibaato ku noqoto dadkii hore way ilaalin jireenoo dee sarabkan badan iyo roomadahan iyo waxan kaamabka lagu dhisay iyo tuulooyinka lagu dhisay iyo waxaasina ma jirin dadkuna dad deegaankooda dhirta aan gooyntooda ku badnan hangool iyo gudin iyo waxay ku wax ku odanayaan bay ka goosan jireen laakiin de hadda hoy iyo ardaa iyo birkad lagu ooda iyo waa dee deegaan waad garanaysaa meel kastoo la dego xaaluf baa ka dhaca dhirtiina waa waa la goynayaa Een, eh, talada ugu dambaysa guud ahaan eh, dadka ka dhegaysanaya barnaamijka sooyaalka idaacadda v o a maxay tahay doctore Een, waxaa weeyaan in deegaanka la ilaaliyo dhirta goynta laga daayo dadku ay iska xil saaraan dadku ay ogaadaan dhirtan inay iyagu ku noolyeen dhirtu aan iyaga u baahnayn ee iyagu ay dhirta u baahan yihiin haddii dhir la-aan dhirta la badbaadiyo xooluhuna daaq bay helayaan hadday xooluhuna daaq helaanna dadkuna dee daaq buu helayaa waa la wada badbaadayaa nafley oo dhammina dhirtaasay ku xidhan tahay dhirta aan badbaadinno oo macnaha meel kasta deegaamaynta cusubna aan joojinno ee sharci darrada meel walba laga dhisayo oo aan xoolaheenna oo si ay abaaraha iyo dhibaatadoodu aanay saameyntooda ay u yaraato kolley abaara waa dhacayaan si saameyntooda u yaraato dhulka aan daage- deegaamaynta ka dayno dhirtana aan nabadgelino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, dhegaystayaal intaas waxaanu ku soo koobaynaa barnaamijkeenii sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee toddobaadka waxaa marti noogu ah doctor maxamed cabdi cawl oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka sool deegaanada gobolka sool si weyn uga shaqeeya isaguna bulshada ka wacyigeliya ilaalinta deegaanka in dadka reer guuraagu ay isku tiirsanaadaan intaanu ku kulmi doono barnaamijkan si mid la mida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariin cabdulaahi olol ayuu ahaa oo barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka noogu soo diyaariyey magaalada laascanood ee gobolka sool markana dhinacii cayaaraha kooxda kubadda koleyga ee dalkan mareykanka ee denver ayaa xalay ka adkaatay kooxda miami head kulankii fiinaalka horyaalka mareykanka denver ayaa garoonkeeda lagu ciyaarayay kooxda miyaamina daal ayaa ka muuqday haddaba siday ciyaartaasi u dhacday iyo waxa uga baxay ayaan weydiiyey wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud mascade oo aan ciyaartii xalay kala sheekaystay
Eh, aad baad u mahadsan tahay eh, cabdulqaadir Eh, kulankii koowaad eh, ciyaarta kama dambaysta n b a da ayuu ahaa kulanku waxaana lagu ciyaaray kooxda denver nuggets oo iyadu kaalinta koowaad kusoo baxday halka miami heatna ay kaalinta sideedaad kusoo baxday waxayna labada kooxood ka kala yimaadeen dhinaca bariga iyo galbeedka ciyaarta kama dambaysta sida ayaa fooda laisku daray Eh, kulanka koowaad waxa uu dhacay iyadoo kooxda denver nuggets ay muddo nasanaysay halka miami heatna ay daal badan soo gashay oo kulankii ee ay dhinaca bariga kaga soo baxaysay ilaa iyo toddoba kulan ay soo ciyaartay marka waxa uu ahaa kulankii xalay mid ee muujinayay labada kooxood awoodoodu inay kala duwan tahay oo kooxda denver nuggets ee waxaa ka muuqday ee kooxan soo nasatay diyaar ah inay tahay halka miami heatna daal fara badan laga dareemayay waxaana taas aad ku sababeynaysaa ee ciyaaryahanada dhinaca ee weerarka kaga ciyaarayay kooxda miami heat oo iyagu la oran karo lafdhabar ayay u ahaayeen kooxda oo habeenkii xalay ahaa isu geyn marka la isu geeyo ee aan dhibco fara badan dhalin marka waxaa muuqatay haddaan usoo noqdo su-aashii ahayd maxaa kaaga baxay in labadan kooxood ee kulankan ee qiyaas rasmi ahaan laga qaadan karin sababtuna waxay tahay ee kooxna waa soo nasatay kooxina daal fara badan ayaa ka muuqda marka kulanka labaad ayaa la qiimeyn doonaa markaan kasoo tagno in miami uu daal ka muuqday denverna ay sii diyaar garoobeen oo ay nasteen weliba denverna ay ahaayeen kooxdii sanadkan ugu fiicneed kooxaha galbeedka miyaamina ay ahayd kooxdii eh, kaalinta ugu dambeysa kusoo baxday ciyaaraha bray ofka hadda labada tababare markaad fiiriso qorshayaashooda maxaa kaaga kala muuqda horta labadan tababare marka lasoo bordhigayo aad iyo aad ayay u kala duwan yihiin arig sbolster ah ee macalinka kooxda mayaamiheed waa ninka loo aanaynayo guulaha kooxdan iyo sababta ay halkan ku timid waayo ma dhacdo in koox kaalinta sideedaad ku soo baxday oo kooxihii ugu hooseeyey ahayd dhinaca kala horeynta xilli ciyaareedkii marka uu socday in ciyaar final ay timaado oy weliba awood muujinayso marka macalinkaas sababaha aadka uga wanaagsay macalin kale amaba isaga loogu aanaynayo halkan in la yimaada waxay tahay nin khabiir ah muddo mayaamihiid watay qooba u soo qaaday soo leeliyey xidigo waaweyn oo magac leh sida lebron james duan wade iyo chris bash marka khibrad ayaa halkan keenta macalinkan halka macalinka kale michael malona uu muujinayo in uu yahay macalin m b a da aan si deg dega ama si sahala aan looga adkaan karin laba waxaba macalinkan waa ay ka muuqanayaan marka in ciyaartoy wanaagsan uu haysto oo aad u fiican iyo weliba ciyaartoyda wanaagsan isu dheelitirkooda iyo isla shaqayntooda qaabka uga shaqaynaya markaad fiiriso marka laakiin haddii la yidhahdo labadan macalin yaa guul u keeni kara kooxda amaba hadday sheekadu macalin ku xiran tahay yaa badin kara waxaa markaas lays oran karaa macalinka kooxda mayaamihiid oo isagu yaqaana qaabkan meeshanna marar fara badan yimid qalqal aanu ka muuqanin hadda markaas fiiriso ciyaartan habeenkii xalay aa dhacday dadbadihii ugu dambeeyey haddii shan daqiiqo oo kale oo dheeriya heleed kooxda mayaamihiid waxaa muuqanaysay in ay soo kabsanaysay ridamkeeda dhinaca dhibcadhalintu uu soo wanaanagsanaanayay marka kulanka labaad ayaa lagu kala ogaan doonaa haddii denfer iyo macalinkeeduba kidada ay la yimaadaan ay wax ka qaban karto arig sbolsara macalinka kooxda mayaamid mascade waa gartay tababarayaasha dhinacooda marka bal nooga waran bandhiga ciyaartoydii xalay ciyaaraysa labada dhinac kuwa ugu bandhig fiicnaa haddii mid kastoo ka mida ay guul rabtana maxaa laga doonaya labada kooxood
dhinaca galbeedka kooxda denver nagatis ciyaartoyda lafdhabarka oo ah yokig iyo mori waxay soo bandhigeen wixii laga filayey yokig labaatan iyo toddoba dhibcood ayuu dhaliyey halka jamaal morina uu lix iyo labaatan dhibcood dhaliyey dhinaca kooxda miami heat ciyaaryahan adibayo oo lafdhabar kooxda ah isaguna labaatan iyo lix dhibcood ayuu dhaliyey laakiin jemi butler oo kooxdan xidigihii hogaaminaya ka mid ah wixii laga rabay caawama aanu samaynin oo saddex iyo toban dhibcood oo keliya ayuu layimid haddii marka kooxda kubadda koleyga ee mayaami ay u baahan tahay inay meel wanaagsan gaarto waa in ciyaaryahankaas uu ugu yaraan habeen kasta dhaliyo wax ka badan shan iyo labaatan dhibcood ilaa iyo soddon dhibcood marka mayaami ma badin karto haddii jemi butler aanu dhibco wanaagsan keenin laakiin kooxda denver xidigahooda iyo kuwii caadiga ahba dhammaantood waxaad moodaa habeenkii xalay ahaa in ay kubad qurux badan soo bandhigeen lama ogaan karo xilligan kulankaana laguma qiimeyn karo halka ay kubaddu aadi doonto
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo qadka telefoonka igu warramayay kadib markii ciyaartii xalay ay dhammaatay haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
qalbigaaga waqaaniyo dulqadkii xishood kaba oo wax lagugu deeqo daa'ibkii kuquuba sharafkuugu dawgalay
heestaasi deeqa iyo codkii la foola ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya inigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo